Toban ka mid ah macallimiinta wax ka baratay jaamacadaha ku yaala magaalada Beledweyne ayaa fursado shaqo ka helay sanad dugsiyeedkan dugsiga hoose dhexe sare Cumar bin Khadaab ee magaalada Beledweyne. Macallimiinta u qaatay dugsiga Cumar bin Khadaab ayaa waxa ay bixin doonaan maadooyinka Carabiga, tarbiyada iyo maadooyinka cilmiga sayniska. Maamul ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe sare Cumar bin Khadaab Cabdulaahi Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa ka warbixiyey macallimiinta ay qaateen.
sanadkan sandugsiyeedka wuxuu ilaahay qadaray in eh, tiro ka mid a dhalinyarada magaalada inay fursado shaqo ka helaan dugsiga hoose dhexe sare ee cumar bin khadaab Eh, runtii eh, fursadahaas eh, waxaan is leenahay waxay qeyb ka yihiin eh, fursadaha inta badan dugsigu uu siiyo ardayda jaamacadaha kasoo qalinjibisay waana wax loo baahan yahay waana wax loo baahan yahay runtii sidoo kale eh, mana mana ahan eh, baahida jirto ee shaqo la-aanta wax dabooli kara maahan intaas iyo in ka badan ayaan rajeynaynaa inaan eh, fursad waxba- fursad shaqo aan siino hadduu alla idmo runtii eh, dhowrka qof ee aan siinay ilaa shanta shanta qof ee aan siinay fursadda shaqo waxaan ku xulinay eh, procedures iyo nidaamyo dugsiga u degsan kaasoo eh, habraacyadiisa ay ka mid yihiin in eh, qofka imtixaan laga qaado eh, qaab waxbarashadiisa iyo eh, waxa hadba uu soo bartayna lagu qiimeeyo marka runtii eh, alxamdulilah tartankii ay galeen shantaa qof ayaa ilaahay subxaana wa tacaala eh, ku soo saaray iyaga ayaana hadda shaqeeya marka waa wax loo baahan yahay runtii in fursado loo abuuro dhalinyarada magaalada Qaar ka mid ah macallimiintii ee kusoo biirtay dugsiga hoose dhexe sare Cumar bin Khadaab ayaa bogaadiyey.
magacaygu waa salmaan daawud daahir Een, insha allah iskuul cumar bin khadaab waxaan ka qabtaa shaqada een, xisaabiyaha ama waxaan ka ahay madaxa maaliyadda dugsiga cumar bin khadaab qeybtiisa hoose iyo qeybtiisa primary ee se- dhexe iyo qeybtiisa saraba waayahay maadaama ka mid tahay ardaydii ka qablaxday dugsiga hoose dhexe sare cumar bin khadaab fursaddan inaad hesho misna aa noqoto madaxa maaliyadda iskuulka hoose dhexe sare cumar bin khadaab yaa garab kugu siiya wallaahi horta een, aad ay u mahadsan yihiin maamulka dugsiga cumar bin khadaab marna waxaa macallimiinteydii marna maamulkii ahay waayahay goobaha kale ee waxbarashada ee ku yaala beledweyne maxaa ugu baaqaysaa oo ku aadan in fursad la siiyo dhalinyarada labada kun afar iyo labaatanka shan iyo labaatanka sano dugsiyeedkan in ay fursad siiyaan si ay iskuulkooda wax kusoo barteen haddana maanta dad dar wax kusii baraan jiilka ayay ka dambeeyey ay wax ku baraan waxaan kula talinayaa maamulada dugsiyada ku yaala gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne in dhallinyarada iskuuladii ay ay wax soo bareen dhallinyaradii wax soo baray iskuul walba ah, dha- dhallinyaraha ka baxday ee aqoonyahanno uu leeyahay iskuul walba in ay fursad siiyaan dugsiga hoose dhexe sare cumar bin khadaab ee magaalada beledweyne ayaa sanad weliba bilowgiisa waxaa fursado shaqo ka hela macallimiin badan kuwaasi oo kasoo baxay jaamacadaha ku yaala beledweyne